anigu halkaan waxaana mid dagaalkii bishii lasoo dhaafay waxaana u mid ku ah arrimo caafad iyo shirar aan la lahaa muxuu ahaa wadamada reer yurub qaar ka mid ah gaar ahaan hidainka qaybta u qaabilsan arrimaha beeraha faw iyo somreer uqaabilsan arrimaha xaaladaha degdega ah ee soomaaliya marka wiigida ugu horeeyey ilaa iyo tobanka soo gooreysa waxaan ku mashquulsanay inaan micnaha aan la kulmo dadkaas baahida goboladaas ka jirtana maadaama aan wasiirka beeraha aan u sheego u sharxo waxyaalaha baahida degdega ee jira dhibaatooyinka haysta in dhulkii abaaro iyo roob la-aan ay ka jirto arrimahaasaa muddadeer lagu qaatay runtii aniga iyo wasiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga ayaa shirarkaas ka qayb galnay laba jeer ayaa yuba la kulanay laba jeer waxaa la kulanay qolada faab faw mar kale waxaa la kulanay oreed arrimahaas oo dhan waxaa looga hadlaya waxay ahayd xiriirka dhexeeyo soomaaliya gaar ahaan maamulka koonfur galbeed oo anigu wakiil aan ka ahaa iyo muxuu ahaa hay-adahan deeqaha bixiyo beeraha ka shaqeeya marka markaan howleygii dambaysayna kadib waxaan micnaha talagala inaan sameeyo jacab jacab baan sameeyey runtii caafimaadkeyga boqolkiiba boqol waaye alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaana usii joogaa waxaa waaye dara gaar ah oo ala ii kaas ah sidaa darteed waxaan micnaha rabaa inaan safarka halkaana ku mid inuusan ahayn safar marka horeba aan caasimadaha ugu talagalay inaan shakireeyo isla markaasna aan shirarkaa ka qayb galo aniga waxaan ka helay invitation ama martiqaad ayaa waxaan ka helay european unionka iyo hay-adda faw arrintaasaa rasuulka suurgal ka dhigtay inaan nairobi imaado dhowr jeer ayaa baajiyey oo aniga aan micnaha ku xayir baybaydaba oo aan ahaa sameeyey madaxweynaha maamulka koonfur galbeed sidaa darteed safarkan waxaan codsaday aan micnaha howlaha aan nairobi ka leeyahay aan soo dhamaysto alxamdulilah rabbilcaalamiin shirarkiin waa ay dhamaadeen waxaa kaloo jiro howlo badan waxaa jiray dad oo wasaaradda beeraha maamulka koonfur galbeed iyo dowladda talyaaniga ballanqaadi ka dhexeeya oo ku saabsan arday waxa tababar loogu dirayo wadanka talyaaniga oo xagga beeraha soo baranayo arrimahaasna micnaha muxuu ahaa hadda arrimahan ku joogo aan ku daahay saas ayaa ugu muhiimsan sidaa darteed in hadda aniga dad oo oo oo oo ummadaasaa magacaa meesha u joogaa dad gaar oo hadda inaan u hiilay iga rabo meesha aan kasoo jeedo marka la fiiriyona waxa waaye jiraan arrintaa guud ee beesha odaygeedii aan ahay in hadda oo xag hoose ku noqon karo oo waxyaalaha ood inuu ka hadlo habbooniyihii marka waxyaalaha la sheegayo iyo waxyaalaha meelaha aan kaba maqlayo runtii waa wax aan u fiicneen qofka arrimaha noocaas ku dhaqmay ama dadka arrimaha noocaas ku fikirayo anigu intaas waa ka weynahay mas-uul oo waxaa lahay soomaaliyeed mas-uul maamulka koonfur galbeed iyo mas-uul oo reerkaas u dhexeeya ayaan ahay marka arrimahaas haddii aan rabo inaan wax galo ama aan lacag qaatay ama arrimo kale ay jiraan ama dhib ah dad aan wax u ballanqaad hadday jiraanna wallaahi arrin oo cajiib oo lala yaabo waayo arrimaha doorashada annaga wax aad oo aan ku leenahay maamul ahaan ma jirto guddi ayaa u samaysan guddigaasaa qaabilsan cid bini aadam oo lagu eedeyn karta arrimaha noocaas ma jiraan laakiin nairobi waxaan u imid aniga shaqo shaqadeediaan ku guda jiraa hadduu ilaah raalli ka noqdana wiigan gudihiisa insha allahu kariim waxaan kusoo laaban doonaa dalka duulaha naftiisa